Maxamuud Cabdiraxmaan Beene Beene Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta iyo Horumarinta Dhaqaalaha ee Dowladda Federaalk Soomaaliya ayaa faahfaahin waxa uu ka bixiyay mashaariic horumarineed oo dowladda Jarmalku ay ku taageereyso Soomaaliya. Waxa uu ka hadlay shir looga hadlayay mashaariicdaas oo la soo gabagabeeyay, kaas oo lagu kala saxiixday heshiiska mashaariicdan oo ku kacaya adduun gaaraya tadhawatan iyo shan milyan oo lacagta Yuuraha ah.
maanta waxaa halkan ugu soo gabagaboobay shir laba maalmood socday ee dowladda soomaaliya iyo dowladda jarmalka u dhexeeya Ee, shirkan wuxuu ku saabsanaa ee, xiriirka iyo iyo iyo iyo iyo mashaariicda horumarineed ee dowladda jarmal iyo soomaaliya ay markasta ku caawiso Ee, labadii sanaba hal mar buu dhacaa kankii ka horreyna labada kun iyo labaatan iyo saddexdii ayaan qabannay ee, dabayaaqadiisii Ee, haddana waa laba sano ka bacdi kii oo loogu talagalay waxaan halkan ku saxiixnay laba sano mashaariicda iyo dhaqaalaha dowladda jarmalka dowladda soomaaliya ay ugu deeqday waxaan ee, uu la ekaayay kan aan saxiixnay sanadkan toddobaatan iyo shan milyan oo yuuro oo qiyaastii u dhiganta ee, siddeetan ama ka badan ku dhowaad ee, dollar oo ah siddeetan milyan laakiin lacagta annaga aan saxina waa toddobaatan iyo shan milyan oo euro wuxuuna ku saabsanaa oo ama mashaariicda oo howlahan lagu qabanaya ama lagu caawinaya waxaa ka mid ah arrimaha ee, horumarinta bulshada sida ee, waxbarashada tivetka la dhaho ta- oo oo skillska dadka lagu tababarayo ama oo lagu caawinayo sidoo kaleenta arrimaha agricultureka beeraha biyaha arrimaha climateka ee, arrimahaas oo dhana oo aad looga caawinaya waxuu ahaa mashaariic waaweyn oo dalka haddana ka socdo oo qaarkoodna hadda dee dhaq- dhaqaale dheeri ah loo raadinayo ee dowladda jarmalka iyo dowladda soomaaliya waxaa ka dhexeeya xiriir aad iyo aad u qoto weyn xiriirkan oo joogtada ah wuxuu soo bilowday kun iyo sagaal boqol lixdan iyo kowgii ilaa iyo hadda waa marka dowlad kasta waxay la galaan inay mataqaanaa ay, ay, ay arrimaha ay danaynayaan ee ah priority amaba hortobinta u leh in laga saacido Ee, sharaf iyo karaamay noo ahayd in ee, shalay iyo maanta ku soo dhoweyno wafdiga halkan wada shaqayn iyo ee, ee, gorgortan ee, sida ee, mashaariicdaas iyo howlahaas loogu loogu loogu caawin karo soomaaliya marka aad iyo aadaan ugu mahad celinaya anoo magaca dowladda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed ku hadlaya waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dowladda jarmalka shacabka jarmalka oo mar kasta dowladda soomaaliya ee, wada shaqayn iyo iscaawimaad arrimaha horumarka mashaariicda ee aad iyo aad ugu saacido Dowladda Jarmalka ayaa ka mid ah dowladaha dalka Soomaaliya ka taageera horumarinta dhaqaalaha iyo sidii loo kordhin lahaa kaabayaasha muhiimka u ah horumarinta guud ahaan dhaqaalaha dalka.